maalin oomun maalmoogun dambe wali dareema hayne culeysyo culeysyadaasoo kukuyahayan dhulkay jee wali argahayne dhul aran oo ka saabsan dhulka oo qaabab on qurux badanayna ku dareer o argahay bilxaqiiqa xaqiijiyaan dhul may le lankii lahaya le oo shacaka lahay laakiin wali argahayne dhul oo intii la seeda ciidamo lama dhina laniis wedadaayo reer hebel liliyaa reer hebelow liliyaa intaasoo guruub i bilaayo i fadni i dad infaylanayna hogaamiyahayano shaqooyin infaylanayna lakuqobadahayo oo mudun oo nabadiyo laka shaqeeyahay laka brobelemiyahayo inta badan argahay ana wali arabtan wali alanaa anagoo ka hadala magaaga dawladda gaar ahaan wasaaradda amniga arrantaas arran marna leen dulqaadada korma ah dhul xaqiijiyaan dhul wali le lanki xaqan leh oo sharciga banaayo oo sharciga kala haadyan leh dadka kala dadka oo abaabulka dhulka oo roorka ka jaro qabiilada iniskiyahayo qoriido aruursaayo dhulka seedahay hadda ka bacdo madan dulqaadan doon gebi ahaanba wali amar siyaane laamo ammaanka ku shaqeeya anka horreeyaan booliiska militariga nabad sugidda dhammaantiyo maamulka gobolka iyo degmada wali amarka siyaane cid alla cidila ka aragayo oo kicin olaadka kiyaas ama abaabul dhul ama borobaleen dhul oo shiddo ay wadan arag inay tallaabo laku qaado amar ka dhiibaan wali amaraana laamo amniga dhammaantayo inay tallaabo laku qaado cid alla cidii ama dhibaato dadkun un horseedahayd ama leendareema inay dhibaato dalkun hanwedi wali fadaana inay tallaabo laku qaado ilaahay idin jee wali rajeena insha allahu laamo amniga xaqiijiyaana shaqadiiyo ku adagyiin waana ku adkaada doonaan biidnillahi kariim maamulka gobolka iyo degmadana insha allahu tacaala wali codsadaane si dhow in la dareera arrintaas cid alla cidiyo on aragaan inay dhibaatay ahayd umadun farta ka teegaan ciidamadana ku howlgalaan oo tallaabo ku qaadana insha allahu tacaala rajeeyana man dul qaadadaana dadkun yooba dhibaataysan jiditee ku hirinyiin cadowga labaatay afarta dhibaatay ahay oo meelo kale oo foglah guduule inay haddana dhatiyo oo laku abuuro dad aan on aragahayna inay inshaqeeyahayaan wal anfaylanayna kala inshaqeeyahayaan inay dhibaato ku abuuraan maa maalna marlayn dul qaadada kormee insha allahu tacaala ciidamada walilana ilaahay idin jecel alla idin maamulka degmada iyo gobolka si shara dore ama dhibaato ek wada oo dhinaga ama dhulka ama walka leh inay tallaabo ku qaadaan yaa insha allahu taala insha allahu tacaala ya ya rajeeyaan ilaahay idin sheeg tan kale wali kale dareemahayne dad oo ama sheegadaw siyaasiyiin ama walkale sheegadaw iyo naftiyo inay arramoonka u dhugleeyin oo oo oo oo ganya kala jaraan aad dareemahay cid alla cidii oo diyaar inay tartanto hordhaan madaxweynahana sheegay guddoomiyaha baarlamaankana sheenay sheegay tuma iyo toddobaada bille dalkun doorasho ku dhiyaasa doorashadaas oo ah inay la doordaw dalka lanka inka sarreeya madaxweynaha dalkana wali leeyaha sharci leeyi dalka wali leeyaha sharci leeyi dastuura leeyi baarlamaana leeyi dada wala aragaaye yo oo magaajo qaryaayaan la obsadayaan in sheego korn inka dhiirida korn inay warqado qorqoreen oo yo ereen dalka sharci ma ku jarayo leeyin aragaay an xaqiijiyana dalku sharci ku jara sharci ku jara lanna sharciga ku hadgudub sharciga dalkun ka jara lan kuwiin male lan ka hadgudubi korona male wali fadaana inay sharciga la raaco cid alla cidii ama doorasho fadaasa ama la doora fadaw tumiyo toddobada koytoy ama korba koytoy ama suubshatoy ama suubshatoy cambaign ama suubshatoy wanaag laakiin umudun dhibaataysan cadowga haysada inay ama askar meelo laka aruuriyey ama qoriyaal laga gadada muajini wali liin la jeeda ma fahmi korno ma fahmi korno wali liin la jeeda lanka hadda qoro gadadahaya ama hob gadadahaya ama hob aruursidahaya ma fahmi korno wali isun aruursidahaya hob i walayaala wali liinka talagalay cadowga in la kala dagaalay cid alla cidi doorasho fadaasho qori mal iska dooradahayo baarlamaanka jaray boqol afartan iyo sagaal eh baarlamaanka wala dooradahaya baarlamaanka tashkiilsadoy onkooyoy ku shaqaysadoy dadka warqado qoray sharci ma jara leho inkirsan baarlamaanka iyo dawladda iyo sharciga iyo ciidanka iyo qalabkiisa walaa dhamo inkirsan makiin dareerasolen walaa ada gurahay makiin dareeraso dalka sharci ku jara insha allahu wal sharciga kuwiino ada suubii kortoona ma jaro iyada iyadaas inkama hadnagaan muhiimadda shirki jaraay deegan qobani taaso cid alla cidii xaqan le oo dalkun ama deegaankun degaas ama deegaanka dadka leeba ka jirtoona xaqa an leeyin inay dalsho ka shaqaysadaan siyaasada galaan walwalba kusuubiyaan laakiin min dul qaadadaano lamba xafiisko ama qolko intii iskiraysad ay askar e ay sarkaale oo beeleehay inuu is er min dul qaadadaan walayoona isubiyahayan walaagasu wal un weelo kurnoona ma insha allahu tacaala iyada iyada aan kama hadnagaan saraakiil wali amarka siiyey dhammaantiyo ina iska jara dhinacyadu walba inayo tallaabo ku qaadaan cid alla ciday ku horkooyayso nabaduun oo dadkun ka noolan beledku isanga aragahaytan beled nabadeedu alxamdulilaahi rabbi alcaalamiin ilaahay aan ka mahadnagaana caza wajilaha ay kafuur raxiimkahay oo nabaduugna siiya aan ka mahadnagaan soomaaliya meelo kale wala kukiyahay aragahaytan ilaahay kafuur raxiimkii noo badbaadiya ka mahadnagaana ilaahayna walay warsadaane meel alla meeli dhibku jar oo oo soomaali ah in ilaahay dhibku ku qaado ilaahay in warsadaana cadowga al-shabaab ee ummaduun dhibaateeyana wali codsadaane soomaaliya meel biroogta in iyo la dagaalan ha ku horjeedin haan nabada diidino nabada ha ku horjeedon insha allahu tacaala laamu amniga wali ku codsadaane inay tallaabo adag ku qaadaan salaamu calaykum